بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن كل شرني البحث الثامن بحث سديداد وكهلي إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الموتى khaasatan almadlab alawal ayaanu ku dhex jirnay aqwaal alculamaa fi macnaa qowlihi tacaala waan laysa lilinsaani ilaa maa saca qowlkii imaam ibnu kathiir iyo siduu u daliishaday imaam shaafici ayaanu ka soo baxnay casharkan waa casharka marka afraad waxaan ku xijinaynaa qowlka uu leeyahay alcalaama waxa weeye showkani raximah llahu tacaala imaam shawkani marka uu isaguna sharaxaya aayaddaas waxa uu ka yiri iyo aayadaha kale oo waxa weeye maaragtay macnahooda ee la iswaafajinayo waxa uu yiri markuu sharaxayo waa fi suurati najmi waan laysa linsaana ilaa maa sacaa waxa uu yiri ay qof ka mid ah dadka ajar iyo wanaag iyo jazaa ma helayo ilaa min sacyihi ay laysa lahu jazaa ilaa min camalihi camalkiisa unbuu ka helayaa abaalmarin iyo wanaag ee qof kale camalkii waxba ka uu heli mayo kabacdiba wuxuu ishaaray raximahu llahu tacaala inay aayado jiraan waxa weeye maaragtay cumuumkaas laga soo reebayo oo wuxuu ishaaray aayadda waladiina aamanuu watabactum duriyatahum biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatahum wamaa alatnaahum min camalihi min shay aayaddaas oo hadda ka horna aan soo marnay buu ishaaray oo waxa uu yiri macnaha aayaddaas oo kale wa amthaaluha iyo wixii la mida aayadaha la mida iyo axaadiita la midka ah sida ducada loo ducaynayo dadkii dhintay salaatuljanasa sadaqada loo bixinayo waxa weye xajka loo xajiyayo iyo aakhira markii la tago shafaacada nebiyada iyo waxa weye maaragtay mu'miniintu ku shafaaco qaadayaan kullu dalika buu yiri kullu maa warada fiihi nasu fa huwa khaasun khaas buu noqonayaa oo yukhtasu min hada alcumuum aayaddaasaa laga soo reebaya marka halkaa wuxuu inoo caddeeyey imaamu shawkani raximah llahu tacaala inay aayaddu tahay aaya caama waan laysa linsaani ilaa maa sacaa waa aayad caama weeye laakiin innaga oo xusuusanayna kalaamkii imaam ibni kathiir oo inagu yiri waxa weeye baabulqurab macnaha cibaadaadka iyo waxyaalaha maa yutaqarabu ila allah laa yadkhalu waxa weeye lama lama gelinayo laa yadkhulu fiihi alaqsiya min anwaaci alaqsiya aqyisa macnaha qiyaas iyo aaraa iyo waxa weye laa yutasarafu fiihi waxa weye ilaa bidaliil marka maadaama aayaddu ay caam tahay oo layna yiri waa an laysa lilinsaani ilaa maa saca camal kama soo reebi karno ilaa camal daliil loo helay mooye idan marka in awlaaddii waaridkii awlaaddoodii inay anfacayaan oo waxay wanaag ku helayaan aayaddaasaa sugtay oo waa rafcu darajaat fi ljanna iimaan bay isku raaceen oo waxa waalidiintii waalidkii ayaa mu'miniin ahaa ilmihiina mu'miniin bay noqdeen iimaankiibaa isku xiray hadhow waa ku intifaaceen oo korbaa inta loo qaada darajadii sare la isugu geeyey waa intifaac marka wuxuu isagu leeyahay ma aha laakiin waa wuxuu ku intifaacay sida kalaamka shanqiidi inoo caddayn doono marka taasoo kale waxaa leeyahay waa makhsuus ee ma aha inay nasakhday oo saxiix ma aha sida showkaani iyo waxa weeye ay caddeeyeen iyo waxa weeye amin shanqiid iyo qowlka odhanaya macnaha aayaddan waa la nasakhay waa qowl daciifa oo wax saxa ma aha ee saxaabadiina lagama hayo waa qowl daciifa qaar baa u tiriyo yidhi cabdullahi bin cabaas baa yidhi walam yasix mana ansixin idan aayaddu mansuukh maaha sida uu imaam alqurdibina hore u sheegay uu yidhi aayaddu waa muxkama ee waxa weeye aayad la nasakhay ma aha waa aayad lagu camal falayo laakiin waa aaya caama camal kastaa soo gelaya waa laysa linsaani ilaa maa sacaa ay camal kasta oo uu shaqaysto waxa weye wuxuu isagu shaqaystuu leeyahy amaa wixii qof kala shaqaystay haddii isagu ma leh laakiin wixii daliil ku sugnaaday oo ducada hadda aad qof dhintay u ducaysid camaluu isagu shaqaystay ma aha adaa u duceeyey waa camal aad qabatay waayo kaasoo kale marka nas baa kasoo reebay baan leenahay oo adila caddaysay oo waa saxiix sababto wixii daliil ku sugnaado waa waajib in la raaco waxyaalaha qurabaadka iyo waxa weeye taqarubka ah yutabic daliil daliilka ayaa la raacaa ee fikir iyo caqli uma baahna marka sidaa daraaddeed marka halkaa waxaa inooga caddaatay aayadahaasoo dhan inaysan isdiidanayn oo iska hor imaanaynin aayadduna caamnimadeeda lagu wadayo waxayna duminaysaa aayaddaani saynu soo ishaarnay oo culammadu sheegeen tahdumu waxay duminaysaa qaacidadii ahayd waxa weeye ihdaau thawaabi qiraa'ati alqur'aani ila almowta ma yeelaysa aayaddaani sida imaam shaafici u daliishaday oo waxa weeye uu ku radiyey waana arki doonaa aqwaasha soo socota oo waxa weeye maaragtay kala saaraysa qur-aanka la akhriyo meeqa nooc buu noqdaa iyo markii la ogol yahay iyo markii aan la ogolayn marka insha allahu tabaaraka watacaala aqwaasha culummada markaan ka baxno ayaan tafsiilinaynaa khulaasaynaynaa laakiin hadda waxaan sadrinaynaa aayadahaas waxay culummadu ka yaraadeen walxamdu lilah rabbi alcaalamiin